ayuub cutubka soddon iyo siddeedaad markaasaa rabbigu ayuub uga jawaabay dabaysha cirwareenta ah oo wuxuu ku yidhi waa kuma kan talada ku madoobeeya ereyada aan aqoonta lahayn haddaba sida nin rag ah dhexda u gunto waayo wax baan ku weyddiinayaa oo adna waa inaad ii sheegtaa markaan dunida aas-aaskeeda dhigay xaggee baad joogtay haddaad waxgarad tahay taas ii sheeg haddaadse taqaanid yaa qiyaasteeda amray amase yaa xadhiggii lagu qiyaasay ku kor fidiyey aas-aaskeedase bal xaggee baa lagu dejiyey amase yaa dhigay dhagaxa geeska ah markay xiddigaha arooryo isla wada heeseen oo ay carruurta ilaah oo dhamm faraxad la qayliyeen amase yaa badda albaabo ku xidhay markay u soo faruurantay sidii wax maxal ka soo baxay iyo markaan daruurta dharka uga dhigay oo aan gudcurka maro lagu duuduubo uga dhigay oo aan hareeraheeda xad u amray oo aan u yeelay khataarro iyo albaabo oo aan ku idhi ilaa halkaan soo gaar laakiinse innaba ha soo dhaafin oo hirarkaaga kibirka lahu waa inay halkan ku joogsadaan tan iyo waagii aad dhalatay marna subaxda ma amartay waa berigase ma meeshiisaad ogeysiisay si uu u qabsado dhulka darfihiisa oo sharroowyada looga hurgufo waa loo beddelaa sidii dhoobo shaabad ka hoosaysa oo wax kastaaba waxay kor uga muuqdaan sidii dhar oo kale oo sharroowyadana iftiinkooda waa loo diiday oo gacantii sarraysayna waa la jebiyey adigu miyaad badda ilaheeda dhex gashay miyaadse moolka salkiisa martay geerida irdaheeda miyaa laguu muujiyey miyaadse aragtay irdaha hooska dhimashada miyaad garanaysaa dhulka ballaarkiisa haddaad waxaas wada taqaanid ii sheeg rogta iftiinka jidka loo maraa waa xaggee gudcurkase meeshiisu waa xaggee si aad sohdintiisa u martid oo aad u garatid wadiiqooyinka gurigiisa loo maro shakila'aan waa taqaan waayo adigu wakhtigaas waad dhallanayd oo cimrigaaguna wuu dheer yahay adigu miyaad dhex gashay meesha barafka cad lagu kaydiyo miyaad se aragtay meesha roobdhagaxyaalaha la dhigo kuwaasoo aan u kaydsaday wakhtiga dhibaatada iyo maalinta diriirta iyo dagaalka iftiinka jidkee baa lagu kala qaybiyaa dabaysha barise sidee baa dhulka loogu kor firdhiyaa bal yaa jid u sameeyey biyaha daadka ah amase hilaaca onkadka si roob ugu da'o dhul aan bini'aadmina joogin iyo cidlada aan ninna degganayn si uu u dherjiyo dhulka cidlo iyo baabba'a ah oo uu doog jilicsan uga soo bixiyo roobku ma'aab buu leeyahay yaase dhalay dhibicyaha sayaxa barafkuse balyuu maxalkiisa ka soo baxay yaase dhalay sayaxa barafoobay ee cirka ka yimaada biyihii waxay u adkaadeen sidii dhagax oo kale oo moolka korkiisiina wuu barafoobay adigu miyaad xidhi kartaa ururka xiddigaha ee toddobaadyada la yidhaahdo miyaad safuri kartaa ururka oriyoon la yidhaahdo miyaad se kartaa inaad xiddigaha masarood la yidhaahdo xilligooda soo saarto miyaadse ururka xiddigaha ee oorsada la yidhaahdo carruurtiisa la kaxayn kartaa miyaad taqaan amarrada samooyinka dowladnimadoodana ma dhulkaad ku dhisi kartaa codkaaga miyaad daruuraha kor ugu qaadi kartaa si biyo badanu ay ku daboolaan daraaddeed miyaad hilaaca diri kartaa si ay u tagaan oo ay kuugu yidhaahdaan waana kan bal yaa qalbiga xigmadda geliyey yaa semaanka waxgarashada siiyey bal yaa daruuraha xigmad ku tirin kara yaa saqarbeeddada samada biyo ka shubi kara markii boorku taalooyin noqdo oo ciidduna ay isku dhegto miyaad karaysaa inaad gool libaax u gaadhid miyaadse dhal libaax dherjin kartaa markay boholahooda ku dhex dhuuntaan oo ay hogga u joogaan inay waxgaadaan bal yaa tukaha cunto ku quudiya markii dhaashiisu ilaah u qayshadaan oo ay cunto la'aan daraaddeed u werwareegaan